bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal meel kastoo sin adduunka rogda warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya kama suurtagal annaga tayntii waraysi goonee lawaalan cabdulaahi garam garam cabma cabdulaahi hasan eedan ama cabdulaahi maalan hasan eedan oo ka dhacday gobolada waqooyi ee waana deegaan haa ku jeeda gobolada koonfur galbeed cabdulaahi oo ka mid ah mu'alifiinta oo soomaaliyeed oo haddana ee siyaasi oo nroorohoya intii gobolada koonfur galbeed lagu huray shariif sakiin ama shariif sarwade shariif sarwade oo adeega gumeysa soomaali haka dhawaa cabdulaahi warbaahinta koonfur galbeed soomaali cabdulaahi maba ka waraysadaan ee deegaanada koonfur galbeed maadaama aad ku jeed oo haddana afki deegaanada koonfur galbeed linka kasaay adan ka hadala korne maykii dhali intii aada intii adan surunta intii aada umudan koonfur galbeed dulmugud lakuwadeeda ada ku damqata oo waana indagaalanta xuquuqda umudan koonfur galbeed awal horta marka hore waan salaamaya dhammaan dadweynaha koonfur galbeed meel kastay dunida ka joogaan sababta igu kaliday waxaa layidhi soomaaliya waa federal federalisma deenayna waxay noqonaysaa nin walba meeshu u dhashay iyo meeshu kasoo jeedo in iska soo sharaxo federaalku waa sidaasi sidaa laamige ayaa u kaliftay in aan ama aan qayb ka qaato xoreynta gobolada koonfur galbeed maadaamu nin aan adiyada koonfur galbeed ka damqanin amaanan ka laxaynin amba ugu jirin wax dan ah in ay midoobaan gobolada koonfur galbeed uu qas iyo wareer ka dhex wado taasna waxaa kuu cadaynaysa maadaama meeshii ka waayey booskii dhalinyaraan ee reer koonfur galbeed ayaa meesha ka maqan shariif sakiin hadduu heli lahaa dad dhalinyar aqoon-yaha leh oo mutacalimiina oo reer koonfur galbeeda sidaas umuna boodboodeen marka waxaa laha waxaa u sahlay fursadaasi shariif sakiin wuxuuna weli helin aqoon-yahanintii reer koonfur galbeed taasaana igu kaliftay inaan ka hortago maadaama anaga aqoon-yahanadii koonfur galbeed ee kunool north america cabdulaahi maadaama ada goboladan waqooyi a oo soomaaliya ka dhadati afkan iyo afka mahatrig ada ka hadalahay goboladaas ninku hadalahay meega dhalinyaro ada amal oo ada ogta oo ka nool goboladaas iyo dhalinyaro iyo dhanbadan amas waltreeyaro walahi haddaana dhaco qiyaas waa dhalinyar aad iyo aad u badan waxaana badankooga ay waalidiintooda la keenay xukuumaddii siyaad bare ayaa qarahaan u keentay goboladan badankooga marka waxaa ku jooga goboladan amba ku dhashay dad fara badan oo kasoo jira koonfur galbeed waxaana loogu baaqay reer koonfur galbeed inay ogaadaan dhalinyartan goboladan waqooyi oombe loo yaqaano somalilan ku nool oo aad iyo aadna reer somalilan ay usoo dhaweeyeen oona ah dad qadiyad dawlad jecel oona xasuusan meeshii waalidiintooda ka yimaadeen haddana halgankii diyaar oo ah in ay xoraystaan goboladooda ay ka xoraystaan shaydaan sakiin cabdulaahi seen aragaas maadaama shariif sakiin dabada kuwadeeda dad oo fadaa uu mudan koonfur galbeed dullaayaan oo deegaanshigoona qaadad mayba ka dhiirigelin fadi dhalinyarada koonfur galbeed meel kastarooga intii la dagaalamaana mise may may ka dhiirigelin fadi walahi horta markaan xaqiiqda ka hadalo shariif sakiin wuxuu arkay odayaal aanan xeelo dheer u lahayn siyaasadda ama aqoon-yahano aan sidaasi sii ahayn oo ah odayaal dhaqaneed marka waxaan ugu baaqi lahaa fursadda waxaa siiyey shariif sakiin oo maanta ku baabiinay reer koonfur galbeed waxa weeyaan dhalinyartii reer koonfur galbeed oo aqoon-yahanada ahayd ee adduunka dacladiisa ku noolaa ayaa ka seexday marka waxaan ugu baaqi lahaa dhalinyarta aqoon-yahanada oo mutacalimiinta ee ku nool qaaradaha adduunka ee reer koonfur galbeed in ayna ku eegin odayada oo ay iyagu u guntadaan sida u xoraysanaya dhulkooda oo ay ooga saar lahaayeen shaytaan sakiin dhulkooda sababtoo ah ninkaas waa ninaan waxba noqonin waxbana akrin waa nin aqoontiisu gaaban tahay waa nin aanan fikiraynin waa nin aanan asalkiisa iyo wuxuu yahay aanan dib u eegaynin waa nin raacaya dhoonig iyo doolarka la siiyo keliya marka waxaan ugu baaqila dhalinyarta koonfur galbeed ee kasoo jeeda goboladaasi in ay garab istaagaan odayada oo ay ku kaalmeeyaan wixii siyaasada wixii aqoona iyo wixii hanti loo baahan yahayna inay jaaliyadaha koonfur galbeed ee ku nool adduunyada dacaladeedu in ay u istaagaan siday dhulka ugu xoraysan lahaayeen id aanan aqoon lahayn inuu intaasoo midyan qooniyad ah uu yidhaaho waan maamulaya wax maskaxda galaya maaha maamulka shariif sakiin kulley rabitaan shacmuka koyn rabitaan etoobiya iyo rabitaan shariif sharwade iyo xasan garguurta ama xasan safarow iyo axmed madow iyo afey kukoyo maadaama usa garab intaas ku halaaye may sina gudow maadaama aysan atiin dhalinyaradii koonfur galbeed intiisan kullishoo dhan kuhorseeta amase shariif sakiin shariisiya taargetkin annaga hadda taargetkeenu waa shariif sakiin oo ah nin baabi'inaya ummadiiyo dhulka oona keenaya wax nabada dowladaha deriskeena sida etoobiya iyo kenya waxaa la furayna wadahadal anagu duulimaad kuman yihin etoobiya duulimaad kuman yihin kenya soomaaliya waadadan derisnahay wanaag naga dhexeeyo waana soo dhaweynaynaa etoobiya kenya labadoodaba madahadana waan la furaynaa laakiin waxaan u baaq ugu baaqayaa maamulada dowladaha kenya iyo etoobiya inay ka fogaadaan ninka sharwadaha hadday doonayaan wanaaga iyo nabada gobolada koonfur galbeed oo ay iskala yeeshaan dadka ay ka goda talada koonfur galbeed iyo maamulka la dhistay ee uu madaxweyne ka yahay mudoobe nuunow may baaqayanka jeedifadi walgorodka siyaasiyiinta dalaanta owlaado meel kasta ummado koonfur galbeed adduunka ka dhagan waxaan ugu baaqi lahaa dhammaan qoomiyadda reer koonfur galbeed meel kastay dunida ka joogaan sistamka federalismku waxa weeyaan nin walba meeshuu yahay iyo bartuu ka soo jeedo inuu u madax banaanaado maamulkeeda marka waxaan ugu baaqi lahaa dhammaan dadiyada koonfur galbeed meel kastay ka joogaan dunida inay u midoobaan oo ay iska kaashadaan sidii ay horumar nabadgelyo iyo dowladooda ugu halan lahaayeen gobolada koonfur galbeed iyagoo u midaysan hadafkaasi si kastay ku qaadatana waa in ay u midoobaan hanti dhaqaale dhinac kasta waa lala dhinac istaagaa odayada odaydana waxaan ugu baaqi lahaa in marnaba aana bedelin mowqifkiina ah qadiyada lixda gobol qadiyadu maa wax gorgortan kara siyaasad gorgorta way gashaa laakiin qadiyada gorgortan ma gasho marka waxaan ugu baaqi lahaa odayadana sidaad usoo dadaasheen oo aad markii hore ahaydeen u socda hadda eed eed amaadsante saas oo kale michaelo zaid ee ummado koonfur galbeed adduunka sheegaa michaelo zaid ee ummado koonfur galbeed ada deersiisadaas walaata waxaan salaamaya fandhiibka arlaadii anoo gaar ahaan goori ahaan u salaamaya saaxiibkay xasan maxamed nuur xasan hugurow oo ku nool dalka jibuuti haddii maqlayo saaxiib xasan waxa weeyaan abwaan cabdillahi garangaram aad baan kuu salaamaya iyo dhammaan fanaaniinta kale ee koonfur galbeed iyo soomaali fanaaniinta soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogaan ayaan salaamaya mister eed eed amahadsante kaas may haye cabdulaahi garam garam ouna geeko waraysi gooni una laweelin